bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla hamiin fayla ka dhowaada warkana hamignima idaacadda horsana qodobada isinka dheegi doontan haddii lahayara intadanka guda jarna iyo weliba kumida wasiirada qaar ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku hadleen walqabadka wasaarad odsho gudoomiyaga xaafada wadajir ee beledka tambaydhaba oo suuna ku hadli burburka wadooyinka oo la bileeriyahaya xiisadii ku-teeganta deegaanada hooseedaba degmada matabaan oo la haliy madawiinaga koonfur galbeed usu magacaabi guddi usuba weerada khasaariji sidoo kudhi duleedka afgooye madawiinaga jubbaland oo sureetanka nagaday magaalada kismaayo wararka inka dambeeye xiisadii ku-teeganta beletaaw iyo weliba mandheera akhbaaraadka binaankana weliba gumida booliska el salvador oo hoogka gali baarlamaanka dalka sayti
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahay toosniin talaadana hooyadahaita taariikhdana ka toosanta tobanka bilo lamaad ee febraayo sanadka lamada kun iyo labaatanka intaasi weliba ayu hayana qodobadii warkaana hamiignima hatana ka dhowaada sogii iyo faah-faahsan haddii lahayara intasin ku akhri doona intusabada ka jara ano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ee haddii lahayara insha allah ka bilaawno wasiirada qaar ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba ku hadlana walqubadka wasaarada abdiasiis xasan maxamed laftigareen madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba maalinta shalay isu booqday qaar ku mid ee wasaarado dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aana saytoo shale wasaaradda warfaafinta wasaaradda boostada iyo weliba isgaarsiinta wasaaradda qorshaynta wasaaradda dastuurka iyo weliba wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ujeedkan kawiinga madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed isoombooqdi yaa ka tilmaamay inti yeeta toolanka kurgalaya qaabka yoonshag ee yahya wasaarado dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waano qaar ku mid ah wasiirada wasaarada isubooqdi madawiinaga cabdicasiis xasan maxamed laftigareena iyo weliba iyo sharxaada kubiyana qaabka yoonshag ee yahyan
wasaaradogasayti ciidan maadsanta runtii kormeerka meel raayis adagfayt wasaarad dhulka xafiis ahaan lama xafiisanta kalena marka meel raayis shaqaale ilaa iyo tuman ah iyo nin rog iyo qof la kali ee meel raayis dhinaca sharciid iyo laasay meel raayis masaacido meynano subad garee haytee meel raayis hayad u n d b oo runtii meel raayis shaqaalahaas galanta ka hayt oo jaamacadaha ku baxeen oo yan graduates ah iyo haskirmi oo bay dabadhatee oo by woman network lciraaq gabdhogasayto maamooyinkii koley intii unu dadaalo korno dadaalna dhallinyaradaas unu isku sheenafadni aan wacyigelin lahayni bakool baydhabo shabeellada hoose hadda xafiisa ka furani mar bakool xafiisan inka furan isku duwinay rooga maysoo banaytarayna badan unu unqabani maamooyinka oo degmooyinka iyo gudoomiyaalka oon unisheelan oo maamuraay xitaa ku qayb galay bakool seeti hooyooyinka laha wacyigeliyey bakool haddan yoo niinkooyan intanii wacyigeliyeen sidii ciyaasha un badbaadsada fadeen sidii nasu shaqeey lahaayeen sidii dowladda un ku shaqeey lahaayeen dhinaga kale madawiine laftigareena yaa markii uusu dhegaysaday isuuna weliba ku hadlay guud ahaanba xaalada deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaana dhinaga beero oo kadlaankusu saameeye bahal la yidhaahaa ayax oo isagana masiibo kale ah oo dad dhan beer ay wakhti geliyeen ay abuureen ay ka shaqeeyeen muddo badan ay ka shaqaynayeen yaa waxaa ilaahay qadaray inay ka fuustaan oy ka tagaan subax galabuu u yimid waa ku degay waa lagu qayliyey waa la kicin waayey waa dhammeeyey asaa iskii isaga tegay dadkii rajadii ay lahaayeen meelo badanay ka dhacday oo eeriyadan dhulkan baay u badan yahay weliba eeriya goosguduud dhinacan goosmareere goosguduud eeriyadeeda beeraha ku wareegsan bakool saasoo kale waxyaalahaasoo dhan ay saamaysay wararkoonu ku helayna duleedka degmada afgoya gobolka shabeellada hoose iyo weliba yo sheegahayana inti milasiti halaytiisu kudhi weerarjii sidii khasaare naskajara dhimasho iyo weliba dhaawac koox hubaysan oo weeraryaeka qaadi dad beeraleye u roga duleedka degmada afgooya iyo weliba la sheegay inti kooda saytiyo fadayan intii dha iyo injiisana dadka miilasayti roogi dadka deegaanka oo la hadleen warbaahinta warsan ee biladka tambaydhaba iyo weliba yoon sheegana intii weerarkiisu ka amuudi umar nuur oo sukumitahaya dadka deegaanka ee beeraleyda ee duleedka afgooya meelahan oo kalena dhaawaayo shalduugaha gudeeran wararkii waliba intaasiitoo ka darahyana inta kooda hubaysanaytay dadka dhaawacyadan jeystan qarasho iyo ku qaadan moobeelada iyo weliba walyaabo kaleta ayuu haysadeen yeedoona intaasiiti kureed meelo ku tabeen ciidamo ku tirsan ahaan maamulka degmada afgooya iyo waqti dambaseedii meelo falka kudhi walibana meelasiitio kusuubiyana howlgalo shalduuban ayoo baadgooban gajara dadkii weerarkaasiitia ku dambeeye ilaa yoonay hatama jarta walwareha kubahya dhiniga maamulka degmada afgooya oyoon ku hadlan weerar kaleetii sukudhi duleedka degmadaasi islamarkaasiitina laka qaada dad beeraleye oroogi meelasayti madawiinaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo somaalmaqon buusuroogi magaalada nairobi ee dalkaaseytiga kenya yageeka reetanka nagadi magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose wafdiga axmed madoobe iyo weliba garoonka diyaaradaha kismaayaha ka dhawaayay hubno ku tirsanka lamada gola ee dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba dadweynaha magaalada kismaayo axmed madoobe intii suroogi magaalada nairobi ee dalkaaseytiga kenya weliba use kulamo shalduban la qaaday hubno ku tirsan beelo caalamka iyo weliba qaar ku mid a siyaasiyiinta saameynta kale dalka soomaaliya hubnoosula kulamiyo weliba kumid tahayay safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto mas-uuliyiin ku tirsan dowladda kenya iyo madawiinaha puntland sayid cabdulaahi deni ee usuuna muddo usuroogi meelasayti madawiine axmed maxamed islaam axmed midooba iyo geeka markiiusa deeri magaalada kismaayo weliba usoo ku hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka iyo weliba dowlad goboleedka jubbalana gudoomiyaha xaafada wadajira ee beledka tambaydhabo iyo weliba uso ku hadlay burburka jidadka olbileeryahaya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan yanin faahfaaya gudoomiyaha xaafada wadajir oo ku hadlay jidadka lukubiyaha ay xaafada wadajir socona sheegay iniyoon qorshaysinin ilaa iyo todoba jid iniyo kubiyan xaafada wadajir qaarashona jidadkaas labiye yoona gacan ku helayaan maamulka degmada baydhabo iyo hay-ada dhinaga kale gudoomiyaha xaafada wadajir cabdulaahi macalin baare iyo weliba uusii sheegay intii uuse xilka gudoomiynimo usahaaye ini xaafada wadajir usaha ka kordhiye soddon soolar oye ankadeeqdi hay-adda konsem oo soddon xabasiidi iyo tuman kale oye ankadeeqdi hay-adda i o m
sidoo kale guddoomiyaga iyo weliba uusu ku hadlay in xaafadda wadajiryo kusuubiayaan ololo nadaafadeed oyose ishelqaanga xaafadda wadajir un kusuubiayaan arbaa welba ololo nadaafadeed arbaa ku arbaaya walahaaya ololada nadaafada arbaa ku arbaabay la gobolahay xaafada bulshada degan waa inka baaqay in manaha lankasiga guri aragsanaada ashanka oo xaafado hortoodaha dhagaw mase wadooyinka lahagadeediyaw siyo unku digtoonaadano lanka guriga oo sida usun ku taxadiraayo guriga kiishay usaqashanka manaha unku ku taxadiraa wadadana usuulla lankala male taas oo kale unku taxadira hataa hooda dadka diyaarsadaan loorar iyo orle hataa baawooyinaiibin jafadahayna waqtida waa dhiiraahay er dhinaga kalena akhyaaray waliba habahaya warar sheega intii ay hiise dagaal iyo ku-teeganta degmooyinka belitaabo iyo weliba mandheera taasi oon dhahaitay ciidamada dhowaan dowladda soomaaliya iyo jeytii belitaabo iyo weliba ahaan maamulka jubbaland ciidamada jubbaland oo suuna hogaamiyahaya wasiirka amniga ee maamulka sayti cabdirashiid xasan cabdinuure janaana iyo waliba la sheegay inti meylasiti fadhiisamayo ku suubsan magaalada mandheera ee dalka siti kenya islamarkaasitana meelyo ka ilaaliyahayaan cabdirashiid janaana wararkii weliba intaasito ka darahyana inta ciidamo fara badan oo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya iyo haska aruuriyan xadkalamada dala welibana obsalaku qabe inti meylasiti dagaala ka dhex mara ciidamada dowladda iyo weliba ahaan jubbalana wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janaana oo dowladda soomaaliya iyo hasaartii ware inti laahira iyo weliba usoo deginya hotelka yaala magaalada mandheera welibaniyo jarte obse eh inti ciidamada dowladda hotelka city oo ka weeraran dadka rooga magaalooyinka belitow iyo weliba mandheera iyo weliba sheegana intiyo dareemahayan obse badan oo ka eedanta intii usoo dhii dagaalan dhahaya ciidamada dowladda iyo weliba haan jubbaland welibaniya khusad mudanta intii haafado qaar ee belitaaba dhukubarakahi hiisadii ku teeganayta deegaanada hooseedaba degmada matabaan oo la xalay waryaagana bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta warkumilan inku diray saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa hirshabelle ayaa ku guulaystay inay xaliyaan colaad in muddaha ka taagneyd deegaana hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan saraakiishan oo ka tirsan qaybta kow iyo labaatanaad iyo qaybta toddobiyo labaatanaad ee ka howlgala galmudug iyo hirshabeelle ayaa ku sugnaa goobta jenaraal mascuud maxamed warsame oo ah taliyaha guutada shan iyo tobanaad ee galmudug oo goobta ku sugnaa ayaa ka warbixiyey muddo markaan isla fifiirinay waxay ay nala qaateen soona dhoweeyeen in ay arrintaa u qaataan maslaxo awgeed in aan dhibaata soo laabanin in walaalahood wax kastoo jiraba ay candhuufta gadaal u laqaan walaalahoodna ay dejiyaan oo qanciyaan kuna qanciyaan inay qaataan ninkii meeshaa ku dhintay inay magtiisa baxshaan way naga aqbaleen waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadna u mahad celinno oon kunina waa mahadsantihiin walaalaha beesha cayr ee hebarji walaalaha kale xawaadle agoon ayakuna waa mahadsantihiin sida aad u soo ajiibteen oo u timaadeen iyo weliba markii horeba aad dhahdeen annaku sharciga islaamka unbaa nugu filan haddii sharciga aan ku helnana waa qaadanaynaa sidoo kale odayaasha labada dhinac ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan nabadda deegaanada hoostaga degmada batabaan ee gobolka hiiraan waxaan rabnaa odayaal meeshaan muddo waa ku soo laalaabanaan u marinaya fadhigadeenna iyo socdeennu ma yarayn kow iyo laba midna ma ahayn intaasna waxaan u imaanaynay nabadda iyo waanwaanta inay ansaxdo hal su-aal inaan isweydiinaa muhiima marka yay ka joogisla'adahay yaa nabadaani mar kasta qasaaya waxa qasaa waxay yihiin waa wiilasha adinku aad dhasheen oo aabbaha u tihiin qof kale oo cirka ka yimid ma jiro wiilasha aad dhasheen oo aabbaha u tihiin ayaa qasaaya waxaad og tihiin mar allaale markii la ballamo oo la yidhahdo maalin heblo aan isku nimaanno dhibaatadii dhacdana aan ka hadalno markay maalin ka dhiman tahay qofaa la dilaa macnaheeduna ay tahay yaan la isku imaanin marka mana kaafisaa ma nagu filan tahay ma aqbali karnaa inaan maalin kasta u hoggaansanno wiil mooryaan ah oo aan ku weyno kii waxtarka lahaa oo aan ku weyno isu socodkii iyo isdhexmarka haddii shalay aad ku marsiyoonayseen ma jirin meel aan u dacwoonno ama ciidan soomaaliyeed oo hal calan oo hal tuuta wata maantaa haysatiin ee ma u diyaarsantihiin inaad ka faa'iidaysataan ayakana aad ku garab siidaan inay ilmihiinna qaladka wada haryahameen gacmaha qabtaan midkiina fiicanna ay inii waardiyeeyaan hadday haax tahay hortiinaan fadhinaa nagu garab siiya waa la socotiin deegaamada hadda qaybahooda fara badan xilliga maanta waa amni alxamdulilah amnigaasna waxaa keenay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna soo marsiiyey saraakiisha meeshaan fadhida gacmahooda ciidamada hadda xooga iyo qalabka sida ee soomaaliya milatariga iyo masguudda iyo booliska oo iskaashanaya oo isku xal ah meel kaste oo qabiilu ka dagaalami jiray maanta way dhex fadhiyaan waxay joogaan meesha ugu dambayda mudug oo la yidhaahdo meeshii muxuu ahaa tawfiiqi afrawaabo oo gaalkacyo u jirta saddex boqol iyo abaf kilomitr waxay dadkii shacabka ahaay dheheen annaka waxaa nagu filan oo aan oon aamini karnaa ciidanka soomaaliya qaranka gaalkacyo waa ogeydeen intaas sano oo dagaalku ka socday waxaa nabadeeyey oo dhex fadhiya oo mataqaanaa amnigooda gacanta ku hayana waa ciidanka qaranka akhyaara surankiisin warka ku dhugunsaday tan waliba waa idaacadda warsan ee haruntiya beledka tambay dhaba ka dambeyntii boolis eedan hubaysan iyo weliba askarta dalkasayti el salvador iyo weliba hooggalana baarlamaanka waliban iyo dalbadayana inti lumeelmariya beese siyo onhelan qalab fayla walibana dhismada gudo iyoongalana xilo madawiinaga dalkasayti khudbadda isu hakujeediyowa sharcidejinta dalkaasayti el salvadora siyaasiyiinta mu'aaradka ciidamada hubaysan ee baarlamaanka hagali iyo waliba usaka tilmaamayaan tilaabo obsigelinge u horeytilan aragna el salvador waliba yaa ku midata dalalka adduunkanka sareeya oo kudhiyowa dilalkanka badan rabshadooga sayti badansho weliba jeesadaya burada hubaysan oo ka howlgalowa bartamo dalka saytiga maraykanka burada weliba asalsho aasaasay dhalinyaro kuroortii el salvador kun sagaal boqol iyo siyeetankii ayuu roogay magaalada sayti dhalinyarada sayti weliba iyo kuroorena dagaalkii sukeeya oo miila sayti ka socday xilligaa sayti markii dagaalkiisu dhammaaday kun sagaal boqol sagaaliyo lamadii badansho weliba riidanka nagadana dalka welibana labahana dhammaadkii buraadnimo ee maraykanka iyo ka roogeen warkii amignama dhugunsadayaal hiliwisinkulasooteen idaacadda warsan ee baydhabanan taninka dhonye warka weliba saartay shukri ismaaciil axmed ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaasin soo siiyay kamaasintiin dhugunsadoog warbaahinta warsan ee baydhaba akhyaartoo kala qib wadatinanku mahadnage intii warkun warlamada reedon kulamaana ammaan allah